فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel weliba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaanne waxaa ka mid ah majallo taabacsan alqaacidada dhulka jasiiratul carab oo lagu daabacay maqaal looga hadlayo halganka ka socda bariga afrika iyo hogaaminaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku saabsan ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya oo sameynaya horumarro ballaaran maxaynu kala soconnaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha dalka suuriya falanqayn ku aadan arrimahaas ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhuwaxa waraysiyada waxaa sidoo kale qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka ka mid ah munaasabad loo qabtay soddon ka mid ah haweenka qalinjibiyey markas ku yaala degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kelimaadkii laga jeediyey munaasabaddah ayaan idinkugu haynaa barnaamijka dhuwaxa waraysiyada sidoo kale qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowre iyo kulan dhiiragelin ah oo loo soo gebagabeeyey qaar ka mid ah haweenka wax ka barta deegaanka kunyo barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose kelimaadkii laga jeediyey munaasabaddan ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaa sidoo kale aan meesha ka marnayn xubintii dhacdooyinka toddobaadka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag waa habeennimo jimco ah oo taariikhda hijriga ay ku beegan tahay afarta bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo lixda dhanka kalena waafaqsan shanta bisha labiyo tobanaad labada kun afar iyo labaatanka qodobada horudhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaynu goordhow idiin soo gudbin doonaa insha allah balse markaan aynu ku bilowno xubintii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inala socodsiinaya maxamed sheekh waad mahadsan tahay zakariya cumar dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo ah laaba habeen weliba oo jimco aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan taasoo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa ee howlgallada ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadan toddobaadkan diiwaan gelina ee aan soo ururiyey caawa waxaa ka mid ah maalintii sabtida sideedii labaatanka jumaadul awal kun afar boqol lixiyo afartanka hijiriyada kuna beegan soddonka bishii noofembar ee sanadka laba kun afariyo labaatanka ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaalo saf ballaaran oo habeen dheelmad ah ku qaadeen xerada ceel mashruuc ee askarta maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin degmada qansax dheere xerada ciidamada isla maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka awdiin leh ee hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo xerada makuundo oo dhammaantooda wada dhaca wilaayada islaamiga ah ee baay markaan iyo gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya dagaalyahano ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa weerar habeendheelmada waxay ku kadiyeen saldhig askarta dowladda federaalka ku leeyihiin deegaan hoostaga degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ilaa iyo haatanna ma soo gaareen faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkaas axad sagaaliyo labaatanka jumaadul awal kun afar boqol lixiyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku aadan kowda bisha disembar laba kun afariyo labaatanka waxaa weerar saqdhexe lagu qaaday xiro ee ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin xarun lagu magacaabo w f b a oo ku taala degmada garbahaarey ee gobolka gedo mas-uuliyadda weerarkan ayaa sheegatay xarakada shabaabul mujaahidiin ee dagaalka adag kula jirta ciidamada soo duuliyaasha maamul goboleedyada iyo shishayaha duulaanka gardarada ku jooga dalkeena soomaaliya isla habeenkaas ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weeraro kala duwan ku qaadeen faraysanayay ciidamada shisheeye ee yuganda ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada braawa ee gobolka shabeellaha hoose iyo saldhig ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay deegaanka goofgaduud buure ee dhacaduleedka magaalada baydhabo in muddaa xirooyinkan waxaa la iswadaarsanayay tacshirada ahi mana jirto faahfaahin dheeraada oo kusoo dhacay warqabadka warbaahinta alfurqaan isniin kowda jumaadu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada labada disembar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fiidnimadii habeennimadii isniinta weerar ku qaaday saldhig ay askarta xabashada etoobiya ku leeyihiin degmada garbahaari ee gobolka gedo markan iyo gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya askari ka tirsan ciidamada militariga dowladda federaalk ayaa si xun ugu dhaawacmay guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qarax ah waxay ku weerareen xarunta nabad sugidda waxaa loogu yeero ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin degmada baardheere ee gobolka gedo iyadoona weeraro lagu ekeeyey saldhigyada ee askarta dowladda federaalk ku leeyihiin degmada janaale iyo xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose gelinkii dambe ee maalintii isniinta ciidamad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa weerar dhabagalah u dhigeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku socdaalay degmada ceel waaqe gobolka gedo askar ka tirsan dowladda federaalk oo dhaqdhaaqyo ka sameynaya duleedka degmada ceel waaqe gobolka gedo islamarkaana doonaya inay arbushaad ka sameeyaan deegaanka buusaar ee hoostaga degmada ceel waaqe ee gobolka gedo intii aysan soo gaarin deegaanka ay la kulmeen laba weerar oo dhabagal ah mujaahidiinta al-shabaab waxay weerarkan ku dhaawaceen afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyagoona gacanta ku dhigay saddex mooto ay fagaaraha dagaalka uga careen ciidamada dowladda federaalka maalintii talaadada labada jumaadu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada saddexda bisha diseembar laba kun afar iyo labaatanka guure axmed xirsi oo ah guddoomiyaha arrimaha bulshada maamulka dowladda federaalka ugu magacaban xaafadda daarusalaam ee ka tirsan gobolka banaadir ayaa lagu dhaawacay weerar qorshaysan oo ciidamo ku hubaysan baskoolado ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho waxaana laga soo furtay gaari nooca raaxada ah oo watay guddoomiyaha ciidamadu hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar si heer saraa loo soo agaasimay waxay ku qaadeen xero ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin xaafadda haanta dheer ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose weerarkan ayaa waxaa ku dhintay sagaal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxaana ku dhaawacmay afar kale oo ku jiro taliya lagu magacabo kuule arbaco saddexda jumaadu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada afarta bisha diseembar laba kun afar iyo labaatanka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax mino la beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalk oo lugeynayay qaraxan ayaa waxaa ku dhintay hal askari iyadoona ay ku dhaawacmeen saddex kale intii uu dagaalka socday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee weerar ka soo qaaday waxay gubeen gaari nooca raaxada ah khamiis afarta jumaadu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada shanta diseembar laba kun afar iyo labaatanka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku asqeeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo ay fariisan ku leeyihiin ciidamada xabashada etoobiya ee duulaanka ku jooga qaybo badan oo ka mid a dalka soomaaliya ilaa iyo haatan ma helin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan weerarkaas lagu qaaday garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo dagaalyahaano ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa weerar habeen guureena waxay ku qaadeen xero ay ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin deegaanka siinka dheer ee dhacduleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan oo toddobaadkan sii dhammaanaya kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ee alfurqaan intaan xubintanteeda kalen hawada dib aan ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaano allah nabadgelyo
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa majalladda sadal malaaxim ee ka soo baxda dhulka jasiiratul carab ayaa waxa ay daabacday maqaal looga hadlayo halganka ka socda bariga afrika kaas oo ay hogaaminayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba warbixin ku saabsan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya yaasir cabdalla bishaarooyinka ka imaanaya bariga afrika waa ciwaanka maqaal lagu daawacay cadadka sagaaliyo tobanaad ee majalada sadal malaaxim oo ay baahiso mu'asasada almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacidada jasiiratul carab qoraaga maqaalka oo lagu magacaabo cabdulaahi almuhaajir ayaa wuxuu maqaalkiisa kusoo bandhigayaa xogo iyo macluumaad muhiim ah oo la xiriira halganka ay muslimiinta bariga afrika ku hogaaminayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab gutooyinka mujaahidiinta waxay ajiibeen baaqa jihaadka waxayna sii wadaan beegsiga maleeshiyaadka dowladda iyo ciidamada gaarka ee uu tababaray maraykanka waxaana intaa dheer in mujaahidiintu beegsanayaan isbahaysiga caalamiga ee kusoo duulay soomaaliya iyagoo gaarsiinaya dharbaxo kulul sidaba ka dhacday weerarkii magaalada buulmareer ee gobolka shabeellada hoose kaasoo lagu dilay in ka badan laba boqol oo askari oo uu ku jiro sarkaal weyn halka lagu soo qafaashay tiro maxaabiis ah ayuu leeyahay qoraaga maqaalka lagu daabacay sadal malaaxim waxay warbixintu tilmaamaysaa in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si halyeynimo leh uga hortageen xamlo dagaaleed lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah taasoo lagu doonayay in meesha looga saaro maamulka islaamiga ah oo lagu bedelo nidaam dimuquraadi ciidamada towxiidka waxay dhigeen wacdaro weyn iyagoo burburiyey saldhigyo ay leeyihiin ciidamada uu maraykanka tababaray qorshihii dhagareysnaa ee cadowga waxay isku bedeleen qoomamo dhammaan arrimahaas waxaa si xirfadaysan u diiwaangeliyey oo u soo bandhigay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ah garabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu leeyahay cabdalla almuhaajir oo ah qoraaga maqaalkan sida maqaalku tilmaamayo miraha ka muuqanayo mandiqada laga hirgeliyey ku dhaqanka shareecada islaamka ee soomaaliya ka mid ah waxay fadliga allah kadib ku timid dadaalka iyo qorsheynta mujaahidiinta kuwaasoo ku guuleystay inay noqdaan dhufiis adag oo ay ka hor burburaan sharqoolada lagu soo maleegayo qusuurta iyo mugdiyada waxyaabaha ku tusinaya inuu xoogeystay suuqa jihaadka bariga afrika waxaa ka mid ah in mujaahidiintu ku guuleysteen in jamhad firfircoon oo shaqaysa ka hirgeliyeen gudaha kenya taasoo ay muslimiinta degan mandiqadaasi garab istaageen miraha boorinta muuminiinta ayaa u tallaabay dalka tanzaniya oo darislaha kenya ayaa lagu yiri maqaalka lagu daabacay majalada sadal malaaxim ay soo saaraan mujaahidiinta alqaacidada jasiiratul carab mid ka mid a jawaanibta uu soo muujinayo maqaalka cusub waa mucaskaraadka iyo xeryaha tababarada ee ka furan soomaaliya kuwaasoo sannadihii u dambeeyey ay soo buuxdhaafiyeen dhallinyaro badan oo ansaar iyo muhaajiriin leh kuwaasoo shahaadadoon ah doonayana difaaca qadiyadaha muslimiinta mid ka mid a mucaskaraadkaas waa mucaskarka saxaabiga jaliilka ee ribyo ibnu caamir radiallahu canhu kaasoo ay dhowaan kasoo aflaxeen boqolaal dagaalyahano ah oo diyaar u ah inay naftooda u horaan sarayeelidda raayadda towxiidka ayuu leeyahay qoraaga maqaalka cabdalla moxamed almuhaajir dhanka howlgallada istishaadiyiinta wuxuu maqaalka tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu cadowgeeda uga markhaati kacay inay aada uga taxadirto in weerarada ay fulinayso wax ku gaaraan dadka muslimiinta ah inta badanna kelimadaha hoggaankeeda waxay muslimiintu ku booriyaan inay ka fogaadaan saldhigyada iyo xarumaha hadafka ah ee ay leeyihiin ciidamada shisheeyaha ee dalka kusoo duulay iyo dhinacyada soomaalida ee la shaqeeya dhulka soomaaliya waa dhul ribaad jihaad iyo shahaado jiilasha mujaahidiinta ayaana ilaalinaya nafurka ay sameeyeen raggii iyaga ka horreeyey la yaabna ma lahan in fagaariyaasha cilmiga iyo iclaamka looga magac daro magacyada shuhadada qoysaska shuhadadana ay mujaahidiintu daryeel gaar ah u muujiyaan ayaa lagu yiri maqaalka lagu daabacay majalada sadal malaaxim
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan kulamo isugu jiray dowre iyo dhiiragelin ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey haweenka wax ka barta magaalada kunye barow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaana ka soo qayb galay munaasabadan culamo waxgarad iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa ka mid ahaa dadka ka hadlay munaasabadan loo soo xiray haweenka wax ka barta magaalada kunye barow ee shabeellada hoose islamarkaana isugu jirtay dowrada iyo dhiiragelinta suldaan maxamed cabduqaadir suldaanka tunni waa waxyaabo aada loogu farxa dhinaca dumarka markay ahaan lahayd dumarka hore waa loo xaqiri jiray waa tii hadda sheekhu uu ka sheekaynayey saasi saas haddaan yeelo habar dukataan ahay waxay ku tusaysaa in aan dumarka waxba la bari jirin waanu is ognahay waanu soo gaarnay maantana meel kastooo waxbarasho taallo waxaa ugu horeeya oo u dhega nugul oo inay waxbartaan raba dumarka ugu horreeya xaqiiqdii waxaa isna ka mid ahaa martida ka hadashay munaasabadan suldaan maxamed mayow afhayeenka ah golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose gabdhaheenii qiimaha badnaa ee magaaladan kuuya barow oo maanta wax badan saddex maalmood oo u socday muntadahan ayagoo tartamo aad iyo aad u qiimo badan ku galay tartamahaasna ay guulo badan ka soo hoyeen gabdho badan ay ku heleen jaa-isooyin qaar ay ku heleen waxbarasho deeq waxbarasho oo muddo lix bil ah marka taasna ilaahay subxaana ayaan u mahad celinaynaa uma juhdiga ay gabdhaheena galeen oo micnaha maanta kaalin aan ku faamo oon ku faraxno ay tahay waxaa iyagana markooda hadlay haweenkii loo soo xiray dowrada iyo kulamadan isugu jiray dhiiragelinta ee loo sameeyey haweenka wax ka barta magaalada kunye barow ee wilaayada shabeellada hoose ibtidaa socotay muddo saddex beri oo soo gabagabooday maanta ee arbaco ah duruus kala duwan baan ku qaadanay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin deeq waxbarasho oo waxaa weye mu'asasaadka maktabka tarbiyada iyo tacliimta midkii aan rabo aan ka dooranayo ayaan horta ku guulaystay jawaabka aad ku heshay su-aalaha sidee ahayn su-aalo cilmiya ayaa lay weydiiyey oo sharciya oo diiniya su-aalihii markaan ka jawaabay kadibna waxaa la yidhi waxaad ku guulaysatay milxa waxbarasho oo lacag la-aana ilaa lix bilood
waxaa noo socdeen dhowr mawduucaa noo socotay waqtulahima oo kale hooyada muslimadda tarabiyada iyo ilmaha laga rabo inay tarabiyoodo dowrka inay soo korto casarka lasoo koro micnaha ayaa ka mid ahaa iyo islaaxul mujtamac say u hagaajin kartaa haweentu guriga iyo caruurteeda u hagaajin kartaa ayaa ka mid ahayd maantee su-aalo dhextuuraa jiray su-aalahaas ka hor maasha allah way noo socdeen macalimiinteena noo soo jeediyeen si fardiyana waa looga jawaabayay si mujtamacana waa la isku weydiinayay wallaahi maasha allah aadaan ugu farxay culimmadeenna iyo macalimiinteenna iyo maaragta gabdhaheenna wanwanaagsan say uga soo qayb galeen macalimiinteennana noogu soo diyaariyeen culimmadana nooga soo qayb galeen noo wacdiyeen qaarkood noo gabyeen qaarkood waxaan u malaynayaa culimmada maasha allah qaarkood inay meel dheer nooga yimaadeen aad iyo aada ugu farxnay say noo maamuuseen ilaahay iyagana ha maamuuso waxayna siiyeenna ilaahay kuwii ka faa'idaysta hanaga dhigo waxaa sidoo kale munaasabadan lagu dhiiragelinayay haweenka ka hadlay sheekh cabdiweli iyo sheekh adan sunni oo ka mid ah culammada diinta islaamka gabdhaha ku dhaqan kuuyo barrow ee xarunta walaayada shabeellada hoose maktabu tarbiya oo tacliim uu soo diyaariyey taasna waa nashaadaadka xagga cilmiga ama waxbarashada shicaarka marka loo dejiyey al-ummu madarasa hooyadu inay tahay madarasa wax soo saaraysa lianna jiilka soo baxaya hooyooyinka ayaa tarbiyeeya marka inay ku tarbiyeeyaan dhaxalkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in la gaadhsiiye risaaladii nebi maxamed laga dhaxlay waa ahdaafta hadda meesha ku qoran weeye iisaalu risaala dowladdan khatamkeedii aan taaganahay ee weliba kala duwanayd qeybtii haweenka iyo gabdhaha oo runtii dowlad fiican duruus mutanawica tartamo oo xataa minax daraasiya lagu helay khitaamkeedii iminka uu taagan yahay waxaan si gaara u bogaadinayaa salaadiinta kunya barrow culimo iyo dadweyne iyo makaatibta ka shaqaynaysa iyo biicadan oo runtii aan xogsaday heerka ay ka taagan tahay tacliimta iyo nashrinta dacwadda iyo towxiidkaan aada ugu bogay iyo kasrat almadaarisi waaldaraba waalmucallimiina waalmucallimaat ilaahay ha u barakeeyo ilaahayna kaalmo hore ha geeyo
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa dhexe ayaana isla maraynaa kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya ayaa waxa ay sameynayaan horumarro ballaaran haddaba maxaynu kala soconnaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka suuriya falanqayn arrimahan ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya salmaan axmed aad baad mahadsan tahay walaalka sikriye cumar sidaan la soconno kooxaha kacdoon wadayaasha waddanka suuriya ayaa waayadii ugu dambeysay waxay wadeen howlgal militari oo lagu magacdaray radcuul cudwaan kaas oo ay ku beegsanayaan nidaamka nusayriyada iyo maleeshiyaadka rawaafidda ee gumaysiga ku haysta qaybo ka mid a waddanka suuriya ee dagaalkan oo in ka badan toddobaad markan socda waxa uu ku tallaabsanaya horumaro ballaaran iyadoo kooxaha kacdoon wadayaasha markii ugu horreysay ay isku ballaarinayaan masaaxo aanay horey ee ula wareegin intii uu kacdoonka suuriya bilowday warka xilligan cusub waxa uu yahay in kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya ay si buuxda ula wareegeen magaalada muhiimka ah ee xamaah taasoo dhacda bartamaha wadanka suuriya ee dagaalyahanada ee kooxaha kacdoonwadayaasha oo isgarabsanaya ayaa dagaal maalmo socday kadib waxaa u suura gashay inay gudaha u galaan markii ugu horeysay magaalada xamaah gelitaanka magaaladana waxaa ka horeeyey dagaal aad u adag oo ay la galeen ee ciidanka nusayriyada ee magaalada ku sugnaa gaar ahaan ee guutooyinka sida gaarka u tababaran ee maleeshiyaadka nusayriyada ee uu ruushku ee sida gaarka u tababaray ee magaalada xamaah ee muhiimka ah ee dhacda bartamaha wadanka suuriya ee haatan ee si buuxda waxaa gacanta ugu haya kooxaha kacdoonwadayaasha ee horeyna waxay kacdoonwadayaashu ula soo wareegeen deegaanada iyo magaalooyinka hoos taga magaalada xamaah ee waxay sidoo kale kooxaha kacdoonwadayaashu la wareegeen garoonka militari ee magaalada xamaah ku yaala halkaasoo ahaa goobta laga soo abaabulo ama ay ka soo kacaan diyaaradaha duqeymaha waxuushnimada ah ku garaaca ee deegaana ay ka mid yihiin idlib oo ka mid ah waqooyiga wadanka suuriya halkaasoo ay ku nool yihiin dad badan oo muslimiin ah oo diiday inay ku hoos noolaadaan ee gumaysiga nusayriyada marka ee garoonkaasi militariga ee muhiimka u ahaa nusayriyada haatan ee waxaa gacanta ku haya kooxaha kacdoon wadayaasha guutidii sida gaarka u tababarneyd ee shan iyo labaatanaad ee militariga nusayriyadanna waxaa gaaray jab aad u xoogan oo ciidanka ugu badan ee lagu laayay dagaalada ka dhacayay xamaa waxay ka tirsanaayeen guutadan ee guutadanna sidaan la socno waxaa hogaamiye dhigiyacab lagu magacaabo suhayl al xasan ee kaasoo inta badan mas-uulka ahaa jaraa'imta nusayriyadu ay sanadihii lasoo dhaafay kula kacayeen ehelkeena muslimiinta ee shaam ee ku nool gaar ahaan wadanka suuriya ee ninkan suhayl al xasan lagu magacaabo dhowaan dhaawac ayaa kasoo gaaray weerar daroon loo adeegsaday oo kooxaha kacdoon wadayaashu ay ka fuliyeen meel bannaanka ka ah magaalada xamaa marka isagiina dhaawacaas ayaa soo gaaray ciidankii uu hogaaminayay ee sida gaarka u tababarnaana ee rarbaxsho xoogle ayaa gaartay oo intooda badan waxay noqdeen wax lalaayo iyo wax gacanta lagu dhigo iyo wax dhaawacma iyo kuwa farakotiris ah oo cagaha wax ka daya waxaa sidoo kale ee xoreynta magaalada xamaah iyo la wareegitaanka kooxaha kacdoon wadayaasha ka dhashay natiijo aad u wanaagsan oo ah in boqolaal ka tirsan maxaabiista muslimiinta ee ku jiray xabsiga xamaah ay dib u heleen xoriyadooda dad badan oo muslimiin ah oo sanawaad ku xirnaa xabsigan ayaana dib u xoroobay kuwaasoo ay ka mid yihiin haween muslimaad ah oo ay nusayriyadu tacdiyaad ee halkaasi ugu geysanayeen marka dadka muslimiinta ee ku dhaqan magaalada xamaah aad ay ugu farxeen ee guushan ay soo hoyeen kooxaha kacdoon wadayaasha waxaana durbe markii magaalada ay si buuxda ula wareegeen kacdoon wadayaasha ee isku soo baxay ee dad aad u fara badan oo haween ay ka mid yihiin kuwaasoo takbiirsanayay islamarkaana muujinayay shucuur farxadeed oo ku aadan inay ka xoroobeen ee nusayriyada magaalada xamaah waa magaalo istaraatiiji ah waxay kilomitir ee ka fog tahay magaalada dimishaq ee caasimada wadanka suuriya la wareegitaanka xamaah ayaana ka dhigan in kooxaha kacdoon wadayaasha wixii xilligan ka dambeeya ay suuragal tahay inay u jihaystaan dhanka ximis haddii ay ximis la wareegaanna waxay ka dhigan tahay in magaalada dimishaq aanu xaalkeeda sahlanayn marka ee magaalada xamaa waxay sidoo kale caan ku tahay oo ay martigelisay xasuuq wuxuushnimo ah oo nidaamka nusayriyada u geystay dadka muslimiinta ah kun sideed boqol siddeetan iyo labadii ayaa bashaar al asad aabihiisa oo lagu magacaabo xaafid al asad wuxuu halkaasi ku gumaaday dadka muslimiinta ah oo xilligaasi ku kacdoomay nusayriyada islamarkaana diidanaa inay ku hoos jiraan waxaana go'doon toddobiyo labaatan maalmood qaatay kadib ay ciidanka nusayriyada gudaha u galeen magaalada xamaa celcelis ahaan dadka maalinkaas halkaas ku shahiideyna waxaa tiradooda lagu sheegaa afartan kun oo ruux oo muslimiina marka waxay ka dhigan tahay in ku dhowaad konton sano kadib reer xamaah ay ka xoroobeen nusayriyada dhiiggii ay nusayriyadu maalinkaas ka daadiyeen muslimiintana mid la mida maanta iyagana laga daadiyey waa nusayriyada eh waxaana la wareegitaanka magaalada xamaah ay dad badan ishadaalinayaan in wax badan ay ka bedeli doonto siraaca iyo dagaalka ka soconaya ee wadanka suuriya ayna suuragal tahay in maalma soo socda ay guulo horle ku tallaabsadaan ee kooxaha kacdoon wadayaasha hadba wixii ku soo kordha howlgalka radul cudwaan ee kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya ka wadaan ee waddankaasi ee waxay dhegeystayaashu ay kala socon doonaan wararka iyo barnaamijyada insha allah
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qebihiisa dambe ayaana isla soo gaarnay munaasabad ay ku qalanjibinayeen soddon ka mid ah haweenka wax ka barta machadka umusalama ayaa waxa ay ka dhacday degmada jamaameh ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana munaasabadda ay ku qalanjibinayeen haweenkan ka soo qaybgalay salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ugu horreyn waxaa bandhig xiise badana soo gudbiyey haweenka ka qalinjibiyey markaska umusalam ah ee degmada jamaameh ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaan halkan ka soo jeedinayaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah qowlkii alle suurat ulfatxi waa suurad madani ah aayadaheedu waa labaatan iyo sagaal aayadood xagga tirsiga qur-aanka waxay kaga jirtaa afartan iyo sideed ayay kaga jirtaa nasalad haadihi suurati alkariimati lamaa rajacat rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam min alxudaybiyati fii dulqacdati min sanati sita min alhijra xiina sadahu lmushrikuuna can alwusuuli ila almasjidi alxaraam liyaqdiya cumratahu fiih waxaala baynahu wa bayna dalika huma maaluu ila almasaalixati walmuhaadanati wa an yarjicuu caamata hada huma ya'tii man qaabal faajaabahum ila dalika cala takaruhi min jamaacati min الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ستأتي تفسيره في في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع أنزل الله عز وجل هذه السورة بسم الله الله مجيس أيام كبلا ويا الرحمن يا الله نحرست جود نحرست الرحيم يا الله نحرست جار نحرست إن أنا إبى فتحنا وانفرنا لك هذه النبي محمد فتحا فرشا مبينا عد أي سلح الحديبية يا للجيدة ليغفر سيوكو دافو لك هذه الله الله ما تقدم وحا هرمري قبل هذا الفتح فرشدا أوتنا ومن ذنبك ذنبك وما تأقري واحد دبدعي بعده بعد الفتح فتح ayaa lala jeedaa wayutima si uu u dhammaystiro nicmatahu nicmadiisa calayka korkaaga nebi allow wayahdiyaka uu kugu hanuuniyo siraatan wado mustaqiiman toosan wayansuraka allaahu alle wuu kuu gargaarayaa nasran gargaar casiisan adag huwa alle alladii allihii waay anzala soo dejiyey asakiinata xasilooni fii quluubi lmu'miniina mu'miniinta quluubtooda liyasdaaduu say ugu siyaado iimaanan iimaan maca iimaanihim iimaankooda la jirinkiisa walilaahi alla waxaa u sugnaaday junuudu samaawaati samaawaadka ciidankooda iyo walardi dhulka wa kaana allaahu alle wuxuu ahaaday caliiman cilmi badane xakiiman farsamo wacan liyudqila sakiinada i fadxiga aan soo sheegnay ilaahay wuxuu u yeelay liyudqila si uu u geliyo almu'miniina ragga mu'miniinta iyo walmu'minaati dumarka mu'minaadka oo maalintaas nebiga raacay liyudqila si uu u geliyo jannaatin janno tajri ay soconayso min taxtiha hoostooda al anhaaru webiyaal qaalidiin ay ku waaraan fiiha fiiha jannadaasi wayukafira alla wuu dhaafayaa canhum xaggooda sayi-aatihim xumaanyaalkooda wa kaana waxay u ahaatay daalika arrinkaas mu'miniinta cinda allaahi ilaahay agtiisa fawsan liiwaan cadiiman weyn wayucadibu alla wuu cadaabayaa almunaafiqiina ragga munaafiqiinta ah iyo walmunaafiqaati dumarka munaafiqaadka ah oo maalintaasi nebiga ka haray iyo walmushrikiina ragga mushrikiinta iyo walmushrikaati dumarka mushrikiinta ah addaaniina ee maleeya bilaahi alle danna sawi mala xun calayhim korkooda waxaa ahaatay daa'iratu sawi malaha xun ay sheegayaan iyo malaha xun iyo masiibada wareegto oo dhan waqadib allaahu alla wuu u carooday calayhim dushooda walacanahum alla wuu lacanaday waacanahum alla wuu lacanaday waacadda lahum wuxuuna u diyaariyey jahannama naarta jahannamo wasaa'ad waxaa xumaatay masiira meel loo hoydo oo jahannamo ah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ismi ilhaan cusmaan ana daalibatu min dullaabati markiisu umu salama الولاية الجب السفلى قاسة في محافظة جمامة أنا أوجهكم قدبة قصيرة لينة لذة فمرحبا بكم فضل العلم وأهله والمداد ممن رفع العلم قدرهم الحمد لله جعل الداعي إليه أحسن الناس قولا والمجاهد في سبيله من أفضل الناس عملا والصلاة والسلام على أعظم من دعا باللسان وأشجع من جاهد بإسنان سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان أما بعد لقد نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام أول ما نزل بآيات توجه النظر, النظر الإنساني إلى التعلم وتدالبه بالقراءة فصدع بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وإنا لنجد القرآن يدعو إلى التعلم ويحد على طلب العلم ويبين درجات العلماء ويخاطب العقلاء ويحضهم على التدبر في آيات الله تعالى وآلائه ومن ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قال القرطبي رحمه الله في تفسيره هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن العلماء وقوله تعالى في شرف طلب العلم لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون وقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه رواه مسلم وكان أبو سعيد الخدري إذا رأى رجلا يطلب العلم قام إليه قائلا مرحبا بوسية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وكما في حديث صفوان ابن شعال رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أطلب العلم فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بطلب العلم إن طالب العلم لتحفه الملائكة تذله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب حسنه الألباني في الترغيب والصحيحة ورجاله رجال الصحيح فالعلم ميراث الأنبياء فيا من أخذت العلم لقد أخذت ميراث الأنبياء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثه دينار ولا درهما إنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحذف وارف بحذف وافر رواه الترمذي العلم هو الذي يبقى لك بعد موتك يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم وعن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فلتبوأ مقعده من النار أخرجه البخاري وكما قال الفقيه الزاهد أبو إسحاق إبراهيم ابن مسعود الباري رحمه الله في قصيدته وهي من البحر الوافر أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حدك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مداعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا دللت إن لله عبادا فدنا ضلقوا الدنيا وقفوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وضنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك intaas kadib waxaa isna munaasabadda ka hadlay maamulaha machadka umusalama
insha allah tabaaraka tacaala maanta een waxaan u fadhinaa halkan xaflad oo takharuj ah ee maanta ay ku beegan tahay taariikhda maalin arbaco ah bisha jamaaduula siddeed iyo tobanka bisha shanaad kun afar boqol afartan iyo lixda ee hijriya waxaan u fadhinaa insha allah xaflad taqaruj ah xafladdaas oo ay ka taqarujayaan gabdho oo dhan tiradooda taqriiban soddon insha allah tabaaraka wa tacaala waxayna ka taqarujayaan muqararkii ahaa ee xarakada xarak shabaab mujaahidiin ka soo baxay muqarar lmaraakis muqararka oo ay ka taqarujayaan sidaan ayuu u baxayay ee wuxuu ahaa wuxuu ka koobnaa afar fatra afartii fatra fatrada koowaad alfatratu اluulaa xisada ugu horeysa ama maadada ugu horeysa waxaa weye alqur'aan alkariim juska ugu horeeya qur-aanka juska cama suuratu naba amba cama ilaa birab innaas waxaa ku xigay tafsiir qur'aan kariimka tafsiir qur'aan kariimka suuratu naas laga bilaabo ilaa xisibka suuratu aclaa sabix isma rabbika alaclaa waxaa ku xigay altawxiid alcaqiida usul الdiin اlislaami oo laga wado alusul الثalaaثة alxadiid xadiiska fatrada koowaad waxaa ku baxayay alarbacuun الnawawi waxaa barbar socday kitaabada fatrada koowaad almuxaadaraat اlmunaasaba waxaa ugu dambeeyey alqad intaas haddaan intaas haddaan uga baxo fatrada koowaad alfatratu athani athaaniya fatrada labaad fatrada labaad maadada ugu horeyso qur-aanka kariimka ayuu ahaa qur-aanka kariimka maadaama tan koowaad berbinaas ilaa iyo cama u ahaa tan waxaa weeye tabaarak ilaa almujaadala waa qur-aanka kariimka markaanu soo gudbo atajwiid qur-aanka culumtiisa fatrada labaad waxaa ku baxay taysiir axkaamu tajwiid tafsiirka ayaa ku xigo tafsiirka fatrada labaad waxaa ku baxay haddaba waxaan soo marnay fatrada koowaad aan kusoo qaadanay birbinaas ilaa iyo suurat laclaa hadda waxaa waaya tafsiirka suurat laclaa ila naba cama ilaa sabixisma rabbika alaclaa waa fatrada labaad tawxiid alcaqiida alwaajibaat almutaxatimaat xadiidka fatrada labaad waxaa ku baxay ama lagu qaatay xisn lmuslim fiqiga waxaa lagu qaatay fatrada labaad talqiis sifat salaat nabiy sala allahu alayhi wasalam sidaa oo kale fatrada labaad waxaa barbar socotay almuxaadaraat almunaasaba haddaan u gudbo fatrada saddexaad alfatratu athaalitha maadada ugu horeyso fatrada saddexaad alqur'aan alkariim suurat laxqaaf ila lmujaadala axqaaf mujaadalo laga bilaabo ilaa axqaaf laga gaarayo waa qur-aanka kariimka tafsiirka fatrada labaad maadaama uu inoo joogay suuratu naba hadda waxaa laga bilaabayaa suuratu naba ilaa laga gaarayo tabaarak suurat lmulk waa fatrada saddexaad altawxiid alcaqiida addalaail addalaail fi xukm walaat ahli ishraak alxadiid fatrada saddexaad xadiidka waxaa ku baxay islaaxu lmujtamac fatrada saddexaad waxaa ku jiray asiira asiirat nabawiy alurjuusat lmihiya ayaa ku baxay sidaa oo kale ayadana fatrada saddexaad waxaa barbar socotay almuxaadaraat almunaasaba ayaa barbar socotay intaa haddaan ugu gudbo fatrada saddexaad fatrada ugu dambeysay alfatratu araabica fatrada afaraad ee muqararka ay ka taqarujeen gabdhaha loo diyaarinaya ciddaad daaciyaad oo hadda aadayo macadka qadiijata binti quweylid insha allah tabaaraka tacaala oo muqararkoodan ugu diyaarsan yahay maadada ugu horeyso oo ku baxday fatrada afaraad waa alqur'aan alkariim yaasiin ila alaxqaaf axqaaf laga bilaabo ilaa suuratu yaasiin laga gaadhayo tafsiirka oo kale tabaarak almujaadala fatrada saddexaad wuxuu inooga ekaa suura tabaarak hadda wuxuu inooga egyahay tafsiirka tabaarak almujaadala altawxiid alcaqiida kitaab altawxiid waxaa lagu qaatay tawxiidka caqiidada oo kale waxaa lagu qaatay kitaab altawxiid alxadiid alarbacuun fi fadli shahaada ayaa ku baxday fatrada afaraad alfiq addurar albahiya waxaa ku baxay fatrada afaraad addurar albahiya sidaas oo kale fatrada afraad waxaa inoogu dambeysay almuxaadaraat almunaasaba ayaa inoogu dambeysay guud ahaan مقررك أو ليرة مقرر مراكز دعوية إن في الولايات الإسلامية الفترة الرابعة مدن وجودا بيسايوها فترة كوات إلى فترة أفراد ما تروح أوفر إنها تخرج كالي إن شاء الله تبارك وتعالى إن حفلة دي أيام أوفر إنها قبلهاس أو ما أنت أجد بيو معهد كخديجة أو مقرر كون ديارسيها إن شاء الله المولى أو قرن وبلا وندونه أيام أوفر إنها حفلة داس markan waxaa la soo dhoweeyey oo munaasabadan ay ku qalin jibinayeen haweenka ka hadlay suldaan cabdifataax oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose intaa kadib waxaan mahad u celinaynaa maktabu lidacwa lixarakati shabaab almujaahidiin haddii ahaan lahayn reer gobol ama reer degmo kuwaasoo xafladda noo maanta dhigayn kuwaasoo ay ka tuqrujayaan gabdho ku dhowaad soddon ah waxaana leynahay gabdhahaas ilaahay ha sugo waxay barteen in ilaahay uu ku xafdiyo gabdhahan waxaan leenahay waxaad barateen awalan ka bilaawa nafsadiina waxaa la maadaama aad noqoteen gabdho daaciyaad ah rasuulka calayhi salaatu wasalaamna uu leeyahay gabadhi haddana akhrinaysa balliquu cannii walow aaya gaarsiiya waxaad hataa ilaahay ha ka dhigay hal aayad waxaad barateen waxaa la rabaa awalan ilaa nafsadiina horta aad ka bilaawdiin kadibna ummadda aad gaarsiiseen waxaa laga yaabaa nimcadaan a hesheen maanta waxaan haysanin dad badan dadkaas inaad gaarsiisaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam cali wuxuu ku yidhi fawallah lian liyahdiyanna allaha rajulan waaxidan kayrun laka min xumuri nacam caliyow haddaa qof soo hanuuniso oo hal qof ah wuxuu ka qayr badan yahay xoolo oo markaas ay jeclaayeen carabta geel ah geel oo gudguduudan ayaa ka qayr badan hal qof ah diinta ilaahay rasuulka ah kusoo hanuunisay waxaad barateen waxaana laga rabaa inaad dadka gaarsiisaan ummadda aad gaarsiisaan awalan nafsadiina kadibna ummadda wajazaakum allahu khayra aljazaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaa isna markiisa munaasabadda ka hadlay suldaan macalin maxamed afhayeenka ah golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكالان لكوبي كرين نمعضان إلهي ونسيي الله يا أغم هذينينا سبحانه وتعالى أولا مركحيقا وحان مهد ما تنعلنا حركة الشباب المجاهدين وورا يا أمير كينا أبو عبيدة حفظه الله ورعاه حاك لو ما علينا مكتب الدعوة والتعليم مكتب كان الله سبحانه وتعالى ها حفظيه وصوص صاري معلول البجيل دينك الله سبحانه وتعالى برنيه جعل إني دينت إلهي دتك بران هدنا دتك قارسيان إلهي سبحانه وتعالى مركا إنه حفظيه ضماننا الله حفظيه ولا الله مجاهدين تميل كستو يجوغان allah subxaana wa tacaala haynoo gargaaro waan maqlaynay gabdhaha takharujayo ama waa dhagaysanay waa mid aad loogu farxo wey ilaahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala marka wax yaroo dardaaran ayaan rabaa inaan dardaarmo insha allahu tacaala hadda waad garanaysaan waxaad qaadateen waa diin allah subxaana wa tacaala waxaad barateenna waa diin allahna waa kanuu leeyahay inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa un ka baqa dadka yaqaana qofkaan waxba garanaynin hadde waxba ma yaqaan ilaahayna waa tilmaamay oo qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun buu yidhi kuwa wax yaqaana iyo kuwa wax garanaynin ma siman yihin maya ma sinna wey kuwa indhahale iyo kuwa indhala-aanta ma siman yihin maya ma sinna wey qoraxda iyo mugdiga iyo iftiinka ma siman yihin maya ma sinna wey marka ilaahay baa mahaddaa iskale marka waa inaan ku shukrinaa allah subxaana wa tacaala nimcadaa wuuna siiyey macnaha waad maqlayseen gabadhii akhrinaysay macnaha cilmiga iyo fadliga man yuriid allahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ninku ilaahayba kheyr la doono diinku waafajiya alla subxaana wa tacaala maxaa meesha ka baxay marka ninkaan diinka la waafajinin oo jaali ah hadda kheyr ma helin sooma kheyrkii ka maqan yahy manaa kheyrkii waa ka maqan yahay ilaahay marka wuxuu idin waafajiyey inaad wax barataan aad takharujdaan markaad takharujdaan waxaad u takharujeen ood soo barateen haddana waxaa idinka rabtaa inaad ummadda gaarsiisaan addacwatu ilayh asabru cala aladaa fiihina waan igala rabaa macna inaad dacwadaa dadka gaarsiisaan dhibka iyo mashaqada idinka soo gaaraysa haddana aad ku sabartaan xadiis werinaya abu hureyra muslim uu soo saaray waman salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allaahu lahu ariiqan bihi ila aljanna wadadan cilmiga waxaa lagu helaa jannada lagu helaa cilmiga la barto waxaa ilaahay kugu fududayn ilaahay noogu sahlaya in wadada jannada uuna geynayo haddii cilmiga barashadiisa aan ka leexanno hadda mugdi iyo dhibaataan ku dhacaynaa iyo jahli ilaahay marka waa inaga badbaadiyey waxaan rabnaa su ilaahay naga badbaadiyey ummadda in annagana ola fikirno inaan jahliga ka badbaadinno
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
guud ahaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan intaa ayuu ku idil yahay inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh